duqayntan ayaa la sheegay inay sabtidii ka dhacday waqooyiga qasa halkaasoo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada israa'il islamarkaana ay goodoomin ku jirta muddo sannada israa'iil ayaa ka waday duulaan kale oo halkaasi ka dhacay toddobaadyadii u dambeeyey kaasoo ay ku dhinteen boqolaal qof oo sidoo kalena ay ku barakaceen kumanaan kale suurtagal ma aanay ahayn in la sugo tirooyinka iska hor imanaya ciidamada israa'iil ayaana si istaba joog ah u gelayay cusbitaallada qasa intii dagaalku socday iyadoo ay sheegeen in xamaasna ay u adeegsanaysay ujeeddooyinkooda halkaasi hase yeeshee eedahaasi ayaa ay dafireen saraakiisha caafimaadka falastiiniyiintu doctor muniir alboshra oo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka qasa ayaa wakaaladda wararkii associated press u sheegay in daroon nooceedu yahay quadcopter ay duqaysay xarunta caafimaadka sheekh ridwaan ee magaalada qasa daqiiqada yar kadib markii wafdi ka socday qaramada midoobey ay ka tegeen goobta hay-adda caafimaadka adduunka iyo weliba hay-adda carruurta ee qaramada midoobey unisef oo si wada jira u fulinaya ololaha tallaalka xanuunka dabaysha ayaa muujiyey walaac ku saabsan duqayntaasi la sheegay duqayntan maanta ayaa dhacday iyadoo ay taagan tahay hakinta loo sameeyey dagaalkaee dhinaca bini'aadamnimada inkastoo la xaqiijiyeen hakintaasi la ixtiraami doono laga bilaabo lixda subaxnimo ilaa iyo afarta galabnimo gaashaan la dhexeen deef ashoshani oo ah afayeenka ciidamada israa'el ayaa isagu dhinaciisa sheegay tiro taasi la sheegay ka duwan baaritaan hore loo sameeyey ayaa muujiyeen ciidamada israa'el aanay weerar ka geysan aaggaasi wakhtiga la sheegay ololahan la soo dedejiyey ee lagu tallaalayo wareegga labaad ee xanuunka cudurka dabaysha ayaa sabtidii ka bilaabmay qaybo ka mida waqooyiga qasa waxaana dib loogu dhigay saddex iyo labaatankii oktoobar sababo la xidhiidha helitaanka oo xadidan duqaymaha israa'iil iyo amarada barakicinta baahsan iyo sidoo kale xaqiijin la'aan ku saabsan hakinta bini'aadamnimo sida lagu xusay qoraalka qaramada midoobay maamulka ayaa wareeggii koowaad ka sameeyey bishii sebtembar meelo ka mida marinka qasa oo ay ku jiraan aagaga waqooyiga qasa oo haatan gebi ahaanba xidhan mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in wareegga koowaad ee ololaha iyo weliba maamulka doorka labaad ee bartamaha iyo weliba koonfurta qasa uu guulaystay ugu yaraana boqol kun oo qof ayaa ka barakacay aagagaasi waqooyiga qasa islamarkaana ku wajahan magaalada qasa toddobaadyadii u dambeeyey hase yeeshee qiyaastii shan iyo toban kun oo carruur oo da-doodu ay ka yar tahay toban sanno ayaa ku harsan tuulooyinka waqooyiga oo ay ku jiraan jabaaliya baytlaahiya iyo weliba baytxanuun kuwaas oo aan la gaari karin sida laga soo xigtay qaramada midoobay marxaladda u dambaysay ololaha tallaalka dabaysha ayaa la qorsheeyey in la gaadhsiiyey qiyaastii boqol iyo sagaal iyo toban kun oo carruur ah kuwaasoo ku sugan dhinaca waqooyi iyadoo la siinayo wareegga labaad ee tallaalka dabaysha sida hay-adahan ay sheegeen walow gaadhitaanka bartilmaameedku haatee suurtagal aanu ahayn caqabadaha jira awoodeed iyagoo xusay in boqolkiiba sagaashan carruurta ku sugan bulsho kasta ay tahay in la tallaalo si looga hortago faafitaanka cudurka ololaha ayaa la bilaabay kadib markii kiis cudurka dabaysha ah oo ah kii ugu horreeyey muddo shan iyo labaatan sanna qase laga soo sheegay kaasoo ahaa wiil toban bilood jira islamarkaana hadda lugta ka naafoobay hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in jiritaanka kiiskaasi naafada keenay uu tilmaamayo inay jiri karaan boqolaal kale oo aan calaamada ah muujinin weerarkii xamaas ay israa'iil ku qaaday sannad ka hor ayay ku dhinteen kun iyo laba boqol oo qof sidoo kalena ayay halkaasi kaga kaxaysteen laba boqol iyo konton kale halka weerar rogaal celis oo israa'iil ay qisa ku qaadana ay ku dhinteen in ka badan labiiyo afartan kun oo qof oo falastiiniyiina kuwaasoo kala badh ay yihiin haween iyo weliba carruuro sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadkii qasa militariga israa'iil ayaa iyaguna sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan kumanaana dagaalyahanaa